doonyo ay leeyihiin milatariga maraykanka ayaa kusii jeeda dhinaca magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta iyagoo qayb ka ah howlgal bani aadnimo oo uu madaxweynaha maraykanka joe biden amray inay ku dhisaan ciidamada maraykanka deked macmala oo nooca biyaha dushooda sabeeye ah taasoo maraykanku doonayo inay u isticmaalaan in gargaarka lagu gaarsiiyo magaalada khaza brigader general brad hinson oo ka tirsan saraakiisha milatariga maraykanka ayaa ka hadlay waxa ay dekedan qaban doonto
marka la dhiso dekedan macmalka ah waxay awood buuxda u yeelan doontaa fulinta howsha loogu talagalay waxaannu awoodi doonaa in cunto ku filan laba milyan oo qof aan maalin kasta gargaar ahaan u gaarsiin karo xeebaha khaza laakiin hawshan ayaa noqon doonta mid wakhti iyo qarash badanba uu ku baxo sida uu qabo kornel miles kagins oo isna ka tirsan milatariga maraykanka
hawshan sahayda lagu gaarsiinayo xeebta waa mid uun dhiig joojin ah laakiin hanaanka ugu wanaagsan ee gargaarka lagu gaarsiin karo khaza ayaa ah in gawaarida xamuulka lagu geliyo laakiin gawaarida cuntada geysa khaza ee ka gudba xadka rafax ee dalka masar iyo xarumaha la geeyo si loogu sii qaybiyo ayaa weeraro dhinaca cirka ah iyo duqayn kala kulma ciidamada israa'el ee weerarka ku haya khaza taasoo shacab badan oo falastiiniyiina dhaxal siisay inay u macluulaan gargaar ay heli karaan muddo toddobaadyo ah ayay qaadanaysaa in dekedan sabeynaysa la geeyo khaza kadibna toban maalmood iyo wax ka badan ayay qaadan kartaa in la dhiso intaay hawshan socotose waxaa barbar socda milatariga maraykanka iyo dalal kale oo ay ku jiraan urdun iyo masar oo sii wada inay hawada cunto uga daadiyaan dadka khaza laakiin dadaalka maalinlaha ah ayaa u dhigma cirbad badda lagu riday marka la eego baahida gargaar ee taalla khaza dayuuradaha xamuulka ee a c boqol iyo soddon ee maraykanka ee raashin daadinta loo isticmaalo ayaa awood ahaan qaadi kara oo keliya shixnad u dhiganta inta uu qaadi karo gaari xamuula sin makafe oo ah qoraaga buugga the new rules of war ayaa qaba in cunto kahwakadaadinta maraykanka iyo qorshaha dekedan macmalka ah labaduba ay yihiin kuwo taxadardarri ay ka muuqato
ma ogaan kartid in raashinka uu gaarayo cidda saxdaa ee u baahan maadaama aanay jirin cid ka maamulaysa dhulka marka la daadinayo waxaan kaloon ognahay in xamaas ay sidoo kale raashinkaasi boobayso marka qorshahani wuxuu aniga iila muuqdaa mid doorasho uun lagu gelayo oo iska dholotus ah oo maamulka hadda jira uu isku ekaysiinayo inuu wax qabanayo isagoo aan wax dhab ihi qabnayn maalin kasta oo gudubtaa ee uu dagaalka ka socdo khaza waxa keliya ee uu sii kordhiyaa waa silica iyo rafaadka dadka shacabka ah ee falastiiniyiinta